ugu dambeyntii muasasada zalaaqah ayaa baahiisay filim cusub oo soo bandhigaya weerar lagu qaaday saldhig ay ciidamada maali ku leeyihiin gudaha dalkaasi waa filim cusub oo xiise badan oo lagu soo bandhigayo weerar cagmarin ah oo dhowaan ciidamo aad u hubaysan oo ka tirsan nusratul islaam walmuslimiin ay ku qaadeen askar ka tirsan xukuumadda bamako kuwaasoo ku sugnaa deegaan lagu magacaabo jangansago oo ku yaala gudaha dalka maali qaybaha hore ee isdaarka cusub ay baahisay mu'asasada warbaahineed ee azalaaqa waxaad ku arkaysaa diyaargarowgii ugu dambeeyey oo ay samaynayaan ciidamada qaadaya weerarka iqhtixaamka ah saraakiil ka tirsan ciidamada militariga nusratul islaam ayaa u khudbaynaya boqolaal askar ah iyagoona bayco iyo balan ku wadagelaya taliskooda taasoo ku aadan inaanay gadaal uga soo laaban doonin ilaa iyo xasuuqan ciidamada maali ee ku sugan xirada ee daacadda u ah dowladaha shisheeye markaan muuqaalka ayaa ku geynaya jiidda hore ee dagaalka halkaasoo isku far saareen ciidamada mujaahidiinta oo allaha tala saaranaya iyo askarta maali waxaana dhaayaha saaraysaa ciidamada mujaahidiinta oo jiraya difaacyada ay miciin badeen ciidamada maali kaamirada zalaaqah ayaa soo qabanaysa mujaahidiinta oo gudaha xirada ku baahsanaya gaadiidka qafilan aysan xabadda karin kadib markii dhinac weliba ay uga soo daateen ciidamada mujaahidiinta askarta maali oo ku caanbaxay daadinta dhiigga dadka rayidka ah ayaa cagaha wax ka dayay kuwaasoo hubkii ay garwaxsanaayeen ku tuuraya difaacyada iyo dhulka hawdka ciidamada mujaahidiinta ee jamaacada nusratul islaam almuslimiin ayaa markaan si buuxda ula wareegay saldhigga ciidamada maali waxayna daabulanayaan hubka iyo saanadii militari ee tiilay xirada weerarkan ayaa waxaa lagu dilay lix askari oo ka tirsan canaasirta maali waxaana mujaahidiinta allah gacantooda soo geliyey afar gaari oo kuwa dagaalka ah laba qori oo dhashiikaa shan biikeema koob iyo toban qori oo eke fordisaban ah koob iyo afartan qasnadood iyo toddoba xabo oo ka mid ah rasaasta r b g-ga dhammaantooda waxaa lagu daawanayaa muuqaalka ay soo saartay mu'asasada warbaahineed ee zalaaqa oo ku hadashaafka jamaacada nusratul islaam almuslimiin